maamulka degmada qardho oo kaaladow ciidanka booliiska gobolka kaarkaara iyo weliba yogolanta kadhig keena goob laga sameeya dhuxul oo kayaala duleedka magaalada qardha iyagoona ciidanka galanta iyo kadhigkeenga agab iyo qalab kale oo lan adeegsadaya sameeyoga dhuxulle iyo dadkii kologta lahaaye howlgalka oo dareera ayaa weliba goobta warbaahinta kala hadalaya gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada qardha maxamed cabdulaahi iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka karkaar gaashaanle sare xuseen cali maxamuuda waliban iyo sheegeena in howlgalkan uusa sii dareeri doona qof kastana oo deegaanka kahaya nabadguurka galanta laa ka dhika doona
waxaanu howlgal lagaga hortegayo xaalufka deegaanka lagu hayo aanu ka samaynay deegaanada ku soo jeeda qardho oo majayar ilaa weyla dhulkaasi dhibaatada aad u jeedaan haddano nihinna ku arkaysaan nihinna macallinka idan yihiin waannu ku aragnay waxaa dadka sidaa dhulka u gelayahay waa dadkii deegaanka u dhashay oo dalkan u dhashay dowladda hoose oo kaashanaysa laamaha ammaanka waxaa ka go'an inay gacan bir ah ku qabato dadka waxaan ku samaynaya dalka tallaabaana laga qaadi doona haddii alla idmo mana ahaan doono xukunkooda iyo xabsigoodu siduu hore u ahaan jiray waxaannu isku afgaranay laamaha ammaan guddiga amniga oo ugu horreeyaan guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta iyo degmada dhammaantaya in tallaabo laga qaado tiwii hore ka duwan si waxaan loo dabar jaro waad arkaysaan waxaa sidaa dhulka u gubaaya qoryahaas aannu qabanno hadda ka soo gaarnay inta kalena waa ku raad joognaa dhammaan sidii xataa loo shaqayn jiray qabasho keliya maahan in goobta lagu tage waxaa lagu shaqayn doonaa qaab sirdoona waxaa lagu shaqayn doonaa qaab kuwa ka sororta ah dhammaan gacantaa lagu soo dhigi doonaa haddii alla idmo
waxaan u soo ambabaxnay aniga iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada taliyihii saldhigga bartamaha iyo taliyaha saldhigga xingood iyo dhammaan ciidamada shirkii amniga ugu dammeeyey gobolka aan ku gallay baa ajandiisu wuxuu ahaa in xaalufka deegaanka ee degmada qardho caasimadda gobol karkaar in xaaluf baani ka jiro xaalufkaasna tallaabooyinka cidda ku wadda laga qaadi doono tallaabada ku habboon meel kastoo ay joogaan iyo meesha ay marayaanna loogu tegi doono annagoo intaa ka duulayna waxaa ilaahay mahaddiisa inaan saaka xilli hore soo ambabaxnay oo meelo badan aan soo marray oo hadda aan taagannahay weyle canjeelkii weyle bannaankiisa waxaa indhihiinnu qabanayaan waxaan maskaxdiinna lagu soo koobi karin canjeel iyo waxa weeye xagar iyo dhir kaloo noocyo kale ah oo laga keenay meelo fogfog aan isleenahay gaadidu waawe
laamo amniga iyo guddiga walkuqowdooga arrimo deegaanka iyo weliba yonka baaqana ini iyo shaqadiyo lamijibaaranga oo deegaanka ku ilaaliyanga dadka nabadguurka kahaya